wax loo sameeyo kii xitaa aan lahayn maaragtay qalab ee berri buu heli doonaa laakiin waa in loo aqoonsan yahay kalluumayste wadani ah oo meel hebla jooga oo kaarkiisa haysta sidaas darteed arrintan waa arrin aan rabno inaan waxyaaba badan kaga badbaadno in lagaga badbaado maaragtay kalluumaysi sharci darrada ah oo dad badan oo ajnabiya ama dooyin badan oo ajnabiya oo waddanka iska soo gala si looga hortago inaanay waad khayraadkeenna iskala bixin iyadoo aan la ogeyn ay waddani ku gabanayaan xagga ammaanka oo la rabo cidda soo gasha badda ku jirta minay dhinacay tahayba in la ogyahay oo laga garan karo dadkii waddaniga ahaa oo qofka marka la weydiiyo sharcigiisa sharcigiisa laga helo xagga waxqabadka oo aan doonayno haddii alla idmo in kalluumaystada waxyaabaha aan wasaarad ahaan ama dowlad ahaan lala qabanayo inay noqoto inaan la yaqaano cid walba meeshay joogto maalinta la yidhaahdo muxuu ama qalab baa la helaya ama waxbaa la keeni doonaa in nin walba kalluumaysta sheegtona inay dhicine oo dadkii kalluumaystada ahaa oo iyagu rasmiga ahaa marka ay wax ku waayaan sida haddeerka dhacday oo somalilan business banka lacagta la yidhaahdo oo haatan dad badan ay qaateen kalluumaysatadiina ayan qaadan cabashadaana aan u gudbinay bankiga adduunka marar badan runtiina dadkii xeebaha joogay oo iyagu shaqadatan ku howlanaa oo ahaa kalluumaysatada aanay waxba ka gaarin lacagtaas oo ay ku dhacday gacmo kale ama dad magaalooyinka waaweyn joogay oo iska qortay maaragtay qoraallo qurux badan inay bangiguna u tixraacay oo sidaa lagu siiyey haddii aan kala hadallayna la yidhi annaga wixii warqad qurux badan loo keena baan baan maaragtay taageeraya ooya noqon marka in la garto kalluumaystada somalilan kuwa ay yihiin oo iyaga haddii mashruuc laga fulinayo haddii maaragtay dhaqaale maaragtay ay soo qoranayaan barbaska soo qoranayaanoo hay-ada wax siinayaan haddii wasaaraddu u baahato waxyaaba badan in maaragtay markaas lagu diiwaangelinatan iyo barnaamijkan wuxuu noqonayaa mid kala saaraya dad kalluumaystada iyo kuwa kalluumaystada ahay waxa batay dad kalluumaystaan ahaynoo haysta muxuu ahaayey magacyo kambeniyo kalluumaysi meel bay ugu qoran yihiin marka magaalada marto ama magaalooyinka waaweyn marto meel walba boor baa ku dhegsan kalluumaysi kamben hebel shirkad hebel iskaashata hebel waxaasa ku dhegan waxa waxaa soo ururinaya warkooda diiwaangelintan iyo in lasoo taabto cid walba meeshay joogto iyo tuulo walba iyo degmo walba cidda joogta bangiga adduunka oo hay-adda sofrico ay ka tahay maaragtay wakiilna oo hawsha nagala qeyb qaadan doontaan aad baan ugu mahadnaqaynaa oo inta hawshaas jirto maaragtay nagala taageeri doonta waxqabadka meelaha la rabo in xarumaha kalluumaysiga gobollada afar gobol baa naga noo xisaabsan oo afar gobol weeye gobolka sanaag bari oo baran loo yaqaano iyo gobolka sanaag iyo saaxil iyo salab afartaa gobol wey afartaa gobol baa kalluun badda leh marka meelaha xarumaha waxay noqon doonaan laasquray maayid berbera iyo sayra bay noqon doonaan meelaha xarumaha laga fulin doono degmooyinka sida lughaye iyo bullaxaar iyo ceelaayo iyo degmooyinku way fara badan yihiin degmooyin fara badan baa jira laakiin xarumo goboleedku waa kuwa afarta xarumood baa xarumo goboleedka ah marka xarumahaas maamulayaasha jooga iyo madaxda joogta iyagana waxaa la faraya oo aan horay u gudbino qoraal ay haystaan inay hawshaas u diyaargaroobaan waxaa lagu xoojin doonaa tiimam laga diro xarunta dhexe ee wasaaradda oo tegi doona goobahaas gobollada oo iyana maaragtay arrinta qeybtooda ka qaadan doona waxaana rajaynaynaa in bishan hadda bilaabatay aan kusoo gebagabayno oo abril ay dhammaato arrintaasu marka wixii ka dambeeyana aan loo aqoonsan yahay ciddii kaarka haysta kalluumaysato ciddii aan kaarka haystana aan loo aqoonsanin doonin kalluumaysta inay yihiin dhinac kastaba ha ahaadeen waxaa ka mid ah kalluumaysatada kuwa la soo baxa oo laashka wata kuwa iibsada kuwa maaragtay shaqaala ah oo ka shaqeeya kuwa lugta kula soo baxa kuwa gaadiidka leh oo maaragtay meelaha jooga kuwa qaboojiyaasha iyo iyo iyo meelaha maaragtay borosiska leh waxyaa marka waxaa la rabaa in cid walba ay iska diiwaangeliso ciddii la tacal ku taxalluq